yeremiya cutubka labaad oo haddana ereygii rabbiga waa ii yimid isagoo leh tag oo yerusalem dhagaha kaga qayli oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay waxaan xusuusanahay roonaantii yaraantaada iyo jaceylkii doonanaantaada markaad igu raacdi jirtay cidladii ahayd dal aan waxba lagu beerin reer banu israa'iil wuxuu rabbiga u ahaa quduus iyo midhihii ugu horreeyey beergoyskiisii oo kuwii isaga cunay oo dhammu eed bay lahaayeen oo masiibo baa iyaga ku soo degtay ayaa rabbigu leeyahay reer yacquub iyo qolooyinka reer banu israa'iil oo dhammow bal maqla ereyga rabbiga rabbigu wuxuu leeyahay awoowayaashiin maxa xaqdarro ah oo ay iga heleen oo ay iyaga fogaadeen oo ay waxyaalaha aan waxtarka lahayn u raaceen oo ay wax matarayaal u noqdeen oo iyagu innaba ma ay odhan meeh rabbigii dalka masar naga soo bixiyey oo nagu soo hor kacay cidlada dhexdeeda taasoo ahayd dal lamadegaan ah oo godod badan iyo dal abaar iyo hooska dhimashada ah iyo dal aan ciduna dhex marin iyo meel aan la degin oo waxaa idin keenay waddan barwaaqo badan inaad midhihiisa iyo wanaaggiisa cuntaan laakiinse markaad soo gasheen ayaa dalkaygii nijaasayseen oo dhaxalkaygiina waxaad ka dhigteen wax karaahiyo ah wadaaddadii ma ay odhan rabbigii meeh oo kuwa sharciga haayana ima ay aqoon oo taliyayaashiina way igu xadgudbeen oo nebiyadiina waxay wax ku sii sheegeen bacaal oo waxay iska dabagaleen waxyaalo aan innaba faa'iido lahayn oo sidaas daraaddeed weli waan idinla mudacayaa oo carruurtiinna carruurtoodana waan la mudiici doonaa waayo bal u gudba xagga gasiiradda kitim oo bal wax eega oo xagga keedaarna ciid u dira oo aad u fiirsada oo bal eega hadday waxaas oo kale halkaas jiraan miyay jirtaa quruun biddashay ilaahiyadeed aan ilaahiyo ahayn laakiinse dadkaygu waxay ammaantoodii ku beddeleen wax aan waxtar lahayn rabbigu wuxuu leeyahay samooyinkow bal waxaan la yaaba oo aad iyo aad u cabsada oo haddana aad u gariira waayo dadkaygii laba waxyaalood oo shar ah ayay sameeyeen way iga tageen anigoo ah isha biyaha nool oo waxay qoteen barkedo daldaloola oo aan innaba biyo celin karin dalka israa'iil ma addoon baa mase waa bidda guriga ku dhashay maxaa isaga loo kala boobay libaxyo kayrabyo ah ayaa ku ciyey oo codkoodiina way dheereeyeen oo dalkiisina way baabbi'iyeen oo magaalooyinkiisana way gubteen oo ciduna ma degana oo waxaa dhalada kaa jabiyey reer noof iyo reer taxfaanees sow adiga qudhaadu isuma aad keenin balaayadan waayo waxaad ka tagtay rabbiga ilaahaaga ah markuu jidhka kuugu hagaaye oo haatan bal maxaad ka samaynaysaa jidhka masar inaad cabto biyaha shixoor amase bal maxaad ka samaynaysaa jidhka ashuur inaad cabto biyaha webi yufraad haddaba xumaantaada ayaa ku edbin doonta oo dibu noqoshadaada ayaa ku canaanan doonta sayidka ah rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay haddaba bal ogow oo arag inay tahay wax shar ah oo qaraar inaad iga tagtay anigoo rabbiga ilaahaaga ah iyo inaadan iga cabsan waayo waa hore ayaad xarqoodkaagii jebisay oo waxaad kala goysay silsiladihii kugu xidhnaa oo waxaad tidhi aniga ku eedeegi maayo oo buur kasta oo dheer korkeed iyo geed kasta oo doog ah hoostiis ayaad ku jiifsatay sida dhillo oo kale laakiin waxaan kuu beeray canab wacan oo kulligiis abuur wanaagsan ah haddaba sidee baad ugu beddelantay inaad igu noqotid canab ba'ay oo qalaad waayo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay inkastoo aad soodha isku maydhid oo aad saabuun iska badisid weli xumaantaadii sida calaamad oo kale bay ii muuqataa sidee baad u odhan kartaa anigu ma nijaasoobin oo bacilimna ma raacin bal fiiri socodkii aad dooxada ku martay oo gaaro wixii aad samaysay waxaad tahay qaalingeel oo dheeraysa oo warwareegta iyo dameer dibaddeed cidlada baratay oo iyadoo orgoonaysa dabaysha ursanaysa yaa damaceeda ka celin kara oo kuwa iyada doonaya oo dhammuna isma ay daalin doonaan waayo iyaday bisheeda heli doonaan cagahaaga kabola'aanka dhowr oo hungurigaagana harraadka dhowr laakiinse waxaad tidhi rajo ma lihi inaba waayo waxaan jeclaaday shisheeyayaal oo iyagan iska dabagalaya sidii tuug markii la qabto uu ceeboobo oo kale ayaa reer benu israa'iil u ceeboobeen iyaga iyo boqorradooda iyo amiiradooda iyo wadaadadooda iyo nebiyadooduba kuwaasoo geed ku yidhaahda waxaad tahay aabbahay oo dhagaxna ku yidhaahda adigaa i dhalay dhabarkay ii soo jeediyeen wejigiina way iga sii jeediyeen laakiinse wakhtigii ay dhibaataysan yihiin waxay ii odhan doonaan kac oo na badbaadi laakiinse meye ilaahyadaadii aad samaysatay iyagu ha kiceen aaday ku badbaadin karaan wakhtigii aad dhibataysan tahay waayo dadka yahuuda ahow ilaahayadiinnu waxay tiro la eg yihiin magaalooyinkiinna sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal maxaad ila mudacaysaan waayo idinku kulligiin waad iga gudubteen anigu waxtar la'aan baan carruurtiinni u dilay iyaguse innaba kuma ay waano qaadan seeftiinnii ayaa nebiyadiinnii baabi'isay sidii libaax wax baabi'inaya oo kale dadka qarniganow bal ereyga rabbiga ka fiirsada reer benu israa'iil ma waxaan u ahaa cidlo ama dal gudcur ah haddaba bal maxaa dadkaygu u yidhaahdaan xor baannu nahay oo mar dambe ku imaan maayno gabadhu miyay iloobi kartaa wixii ay isku sharaxdo aroosaduse miyay iloobi kartaa wixii ay xidhato laakiinse dadkaygu waxay iloobeen maalmo badan oo aan la tirin karin sidee baad jidkaaga u hagaajisaa markaad caashaq doondoonto sidaas daraaddeed xataa naagaha xunxunna jidadkaagaad bartay oo weliba darfaha dharkaagana waxaa laga helaa dhiiggii masaakiinta aan xaqa qabin sababtuna ma aha inaad haysay iyagoo guriga dhacaya laakiinse waa waxyaalahaas oo dhan daraaddood oo weliba waxaad istiraahdaa anigu xaq ma qabo sida xaqiiqada ah cadhadiisu way iga noqotay bal ogow anigu waan kula mudiici doonaaye maxaa yeelay waxaad tidhaahdaa anigu ma aan dembaabin maxaad u warwareegtaa si aad jidadkaaga u beddesho ceeb baa dalka masar kaaga imaan doonta siday dalka cashuur kaaga timid oo kale oo weliba isagana waad ka soo bixi doontaa adigoo gacmahu madaxa kuu saaran yihiin waayo rabbigu waa diidday kuwa aad ku kalsoon tahay oo dhan oo iyaga inaba ku dhex liibaan maysid